anoo wanaagsan waa mar kale barnaamijkeenu toddobaadkii tegey iyo soomaaliya guud ahaan barnaamijkeena toddobaadkii tegay iyo soomaaliya waxaanu kusoo qaadanaa xaaladihii ugu dambeeyey ee toddobaadkii lasoo dhaafay ugu xiisaha badnaa ee ka dhaca gudaha dalka soomaaliya toddobaadka barnaamijkeena waxaanu ku gorfayn doonaa guud ahaan isbeddelka siyaasadeed ee dalka ka dhacay si gaara dhismihii golihii wasiirada ee dowladda ra-iisul wasaare khayre uu soo bandhigay iyo arrimaha la xidhiira diidmada ay ka keeneen qaar ka mid a xildhibaanada federaalka ee soomaaliya waa tahay aanu ku bilaabana ee sida ay ku warramayaan wararka guud ahaan ka imaanayay soomaaliya toddobaadkii lasoo dhaafay oo idin ayaa waxa ay dul saarnaayeen in xaalada guud ee dalka soomaaliya kolka la eegayo siyaasadda furfurnaanshaha dalka uu galay ee ay xildhibaanada baarlamaanka federaalka ku doorteen madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo weliba maxamed cabdulaahi farmaajo doorashadiisii ra-iisul wasaare khayre intuba waxa ay ka turjumayeen guud ahaan in siyaasadda soomaaliya haatan ay cagta saartay waddo dadka qaarkiisa ay qiyaasayeen in ay tahay waddadii ugu habbooneed isla mar ahaantaana waddanka laga filayey in dowlad hanataa ay halkaasi ka dhalan doonto ha yeeshee kadib kolkii ra-iisul wasaare khayre kow iyo labaatankii bishan aanu ku jirna ee maarso uu ku dhawaaqay in xubno ka kooban lixdan iyo sideed xubnood ka mid noqon doonaan golihiisa wasiirada kuwaasi oo isugu jiray lix iyo labaatan wasaaradood iyo wasiiro ku-xigeenadooda halka shan iyo toban wasiiru dowlayaalna halkaas uu ku soo bandhigay sidoo kalena ra-iisul wasaare xigeen halkaasi uu ka sameeyey haddaba kolkii arrimahaasi ay soo baxeen ayaa waxaa qayladhaan ka soo yeertay qaybaha kala gedisan ee bulshada kuwaasoo isugu jiray qaar ku taageersan ra-iisul wasaaraha waddada uu maray iyo weliba qaar kaga soo horjeeda arrimahaasi haddaba qaar ka mid ah xildhibaanada federaalka ee soomaaliya oo ayaga ah kuwa ugu dambeyn ogolaan kara amaba diidi kara dowladdaasi uu soo dhisay ra-iisul wasaaraha ayaa waxa ay bilaabeen in ay ka shiraan guud ahaan arrimaha ku xeeran soo dhismaha soo dhisida ra-iisul wasaare khayre uu soo dhisay golaha wasiirada inkastoo qaar ka mida dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda soomaalida ay saarayeen wejiyada kala gedisan ee halkaasi in qaarkoodana ay qabeen in arrimaha taagani ay yihiin tira badnaanta la sameeyey halka qaar kalena ay qabeen dadka qaar inayn aqoon sidaa u sarreysa oo xil wasaaradeed ay ku hanan karaan ayan jirin balse arrimahaasi oo dhan waxaa ka muhiimsanaa isla mar ahaantaana ay ka dhabaajiyeen xildhibaano isbedel doon ah kuwaasi oo lagu sheegayo inay horey u ahaayeen kuwii madaxweyne farmaajo u soo saaray bannaanka ee siiyey codkooda isla mar ahaantaana ku tala jiray in waddanka uu ka dhaco isbedel xaqiiqo ah kuwaasi oo ku doodaya in guud ahaan nidaamka ummadda soomaaliyeed ay wada dhigatay ee ahaa qaybta afar dhibic shan ay baalmaray ra-iisul wasaaraha inkastoo aan la ogeyn sababta ka dambaysa ra-iisul wasaaraha in isagoo og in soomaalida toban iyo lixdii sane ee lasoo dhaafay ay wax ku qaybsatay nidaamkan afar dhibic shan isla mar ahaantaana aan laga gudbin oo lagu ballamay in laga gudbo nidaamka kolka la gaaro laba kun iyo kow iyo labaatan isla mar ahaantaana la sameeyo qof iyo codkiisa halka loo baahan yahay in tiro guud ee dalka soomaaliya ka hana qaada oo la tiriyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed kuwaasi oo ugu dambeyna tirada ay lagu salayn doono hadba kuraasta laga heli doono baarlamaanka federaalk ah ee soomaaliya iyo weliba maamulka degmooyinka iyo gobolada dalka si kastoo loo dhigaba arrimahan iska soo horjeeda ee haatan ka jira siyaasadda soomaaliya ayaa waxa ay saldhigatay in xafiiska gudoomiyaha baarlamaanka uu qoraal cad u diro xafiiska ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya kaasi oo loogu baaqay in inta aanu keenin golihiisa wasiirada aanu codka uga soo doonan baarlamaanka in isla markaana uu dib ugu laabto soona xaqiijiyo in nidaamka afar dhibic shan soomaaliya ay ku ballantay halkaasi uu kaga muujiyo golihiisa wasiirada ha yeeshee arrimaha haatan taagan ayaa qayb waxa ay ka yihiin madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya oo isagana dalka ka maqan bal haddaba arrimahaasi sida aan u dul istaagno ayaa haatan waxaa khadka telefoonka si toosa ugu jira cabdiraxmaan sheekh maxamed oo ku magac dheer sham oo u dhuun daloola arrimaha siyaasadda dalka soomaaliya isla mar ahaantaana wax badan ka og horeyna u soo noqday guddoomiye shaam kusoo dhawow wadajir radio
waa dhowrahay cabdicasiis waana mahadsantaha shaam sida aan u dulmarnay arrimaha haatan ka taagan soomaaliya dabcan waad arkaysaa isla mar ahaantaana waxaa aad u badan hadalhaynta ku saabsan arrimo badan oo aan muhimba u ahayn dadka soomaaliyeed kuwaasi oo sida muuqata lagu qarinayo dhibaatooyin jira kolka arrimahaasi aad dul istaagto maxaad isleedahay arrimahan taagan waxa ay salka ku hayaan
miya horta in ugu horeyn in madaxweynaha la doortay in wadanka isbedel inuu ka dhaco ayaan la doonayay kulle isbedelkiina wuu imaaday shaksiyan si taxadar leh baan usoo dureeyey madaxweyne farmaajo oo runtii aan hadda ka hormar tahay ku kulanay marka intaas laga soo tago cilmiyaha ummadda soomaaliyeed waa laismaran hadaadiyaa waxaan jirina laisku sheegaa hadda wasiiradii ugu dambeeyey oo lixdan sideed ee la magacaabay oo wasiiru dowlayaal iyo ku-xigeenihii kulli isugu jiro farmaajo iyo ra-iisul wasaarihiisa waxaa laga filinayay xukuumad tayo yar oo markaasi kooban sidii hore loogu bartay asaga sida lagu sheego marka hadda dhibaatada hadda taagana waxay tahay qodobo muhiim ah oo soomaalida inay fahamto ay tahay oo xagga sharciga ku fatamo oo nidaamka soomaali ee ku heshiisi ah ko waxaan dhihi karaa waa nidaamkii afar dhibic shan ay soomaalida ku heshiisay oo gentleman agreement ahaa oo labada kun iyo tobankii ilaa maanta si habsamila u socday oo madaxweyneyaal kala duduwan isku soo bedelay nidaamkaasna ku socday oo inkastoo mararka qaar la jibinayo haddana sidaan oo kale weligeedna aysan dhicin waxaa kaloo jirtay haddana qodob muhiim ah oo soomaalidii ay ku heshiisay labada kun laba iyo tobanka oo ahaa in haweenka laga siiyo kaalin taasina way soco waysa haddana markii la gaaray labada kun lix iyo tobanka maamul goboleedyadii iyo beesha caalamka waxay ku heshiiyeen in boqolkiiba soddon haweenka la siiyo baarlamaankii ugu yaraan way soo dhaweeyeen aqalka sare way soo dhaweeyeen laakiin golii wasiiradii oo farmaajo ayaa waxay sameeyeen boqolkiiba soddon meesha laga filaayey in boqolkiiba labagiyo toban hadda haweenka ay ka marayso oo tirada laga siiyey four point five lagu heshiiyeyna dhinacayuu maray oo nidaam ah oo sharci ah dad badan ayaa waxay dhahaan four point five waa qabiil dowladdan nidaamkaasi ku dhisan tahay soomaaliya ku heshiisay maxaa la yidhaahdaa dhibaatada kaloo meesha aan ka arkayna waxaa kamid ah in baarlamaankii laftiisa wasiiradan ku-xigeenada waxaa u badnaadaan boqolkiiba lixdan qodob ay ka yihiin marka dhibaatada taagan ayaa aniga waxay ila muuqataa markaan taxliiliyo oo si habsamile aan u fiiriyo in soomaali ay u qaybsan tahay saddex kooxood koox aamusan aan cidno u maqnayn abaaro hayso gaajo hayso maxaa la yidhahdaa cuduro daacun caloolahayo daacun caloolahaayo oo ummadii dhibaato fara badan ay ku hayso qeybtaas ko waay qaybta labaad waa qeyb masaalix siyaasadeed ku dhisan oo meesha dadka masaalixda ay ka arkaan raaco oo dadkan koonfurta dadka dhego u badan waxaase bixaysa marka koox xidadaysatay dhibaato badan oo soomaaliya ka dhacday in loo aaneyn karo isticmaashay awood siyaasadeed dhaqaale oo qaabka lagu keena soomaalidan ay og tahay waxayna ku darsatay media wax la yidhaahdo soomaalida waxay dhahdaan nin kaa hadal badan dhaxal aabbaha waa ayuu dhacaa midda koowaad oo aan isleeyahay waa taas midda labaad oo nasiib darrada ah oo runtii aan geedna meel loogu soo fiirinin ay tahay dad lagu sheega culamo anoo ixtiraamaya culimadeeda qaarkood aqoon-yahano dad lagu sheegay dad isku magacaabay haween inay maanta leeyihiin golahan wasiirada uu magacaabay xasan kheyr ra-iisul wasaaraha oo ani aaminsanahay in asaga lagu shaqoolayo oo lixdan sideeda inay muqadis tahay in la ansixiyo ay ku sheegayaan markaasi inay tahay xal aysan xaq ahayn runtii waxaan xaq ahayn xal ma noqdaan haddii ilaahay laga dhaqo culimadana waxaa la rabay inay xaqa sheegaan aqoon-yahanada waxaa la rabay inay xaqa sheegaan haweenka waxaa la rabay meesha ay ka dhiilaayeen hala ansixiyo wax oo ummad soomaaliyeed aysan ku heshiinin oo laisla baalmaray oo ina abtigina eedi xidid ina abtiga hacbaayo laisku siiyey ina dhiilaayeen inay xuquuqdooda ay raadsadaan meesha ay ka dhiilaayeen hala ansixiyo boqolkiiba laba iyo toban ay maanta maraayaana boqolkiiba soddon aan leenahay ayagoo dhahayo lama arkin marka meeshaasna haweenka dhaliil weyn aan ugu soo jeedin lahaa marka meediyaha la adeegsanayo ayaa wax kasta ka weyn waxaa ila yaab noqotay aan la tacajabay idaacadihii markaan shito marka markaan ustaadada fiiriyo markaan tviyada fiiriyo waxaan arkayaa jawaariya saas ah dadkan koonfureed oo maxaa la yidhahdaa soomaalida oo majoritygeeda aan ku tiri karo ayaa saan ah dadkan la dulmaya saan ah marka wax la sheegayo golaha wasiirada hal ansixiyo waa muqadas qabiil ma jira dhahaya waxay la mid tahay hadal oo hadda ka hor aan la yaab oo ah nin afkiisa sigaar ku jiro oo unka ka baxaya afkiisa ayaadaysid haddana ku dhahayo sigaarka waa micnaha jirow kuu keenaa dhibaato ka saliimada ku dhahay ay la mid tahay marka jawaabtooda markii ugu dambaysa aan isdhihi lahaa kulley intaas markaan kusoo duubo waa tahay sham sida aad u dhigtay dabcan qiiq ma jiraa la yidhaahdaa ilaa meesha inuu dab yaalo oo dab jiro marka meediyaha iyo qaybahan kala gedisan ee magacyada badan sida culimada guddoomiye haweenka guddoomiye dhalinyarada guddoomiye xitaa ciyaalkii magaalada muqdisho dibadda loo soo bixiyey maxaad isleedahay waxaasi oo brobogaan ah oo ummadda soomaaliyeed lagu furaayo jahwareeriskana u badan oo ummadda lagu jahwareerinayo salka ayay ku haayaan
soomaalida waxaan u sheegaa ayna xasuusan yihiin ayna og yihiin labada kun koob iyo tobankii maalin ay ka xumeed nama soo marin aan aaminsanaha inkastoo ay jiri karto dhibaataa jirtay abaaraa jirtay xabadaa jirtay madaxtooyada xifidooda laysku haystay four ponty five iyo wasiiro laysku haystay iyo ma jirin nidaamkiina wuu socday dowladnimadana way bilaabanaysay maanta nabad iska jirto oo maxaa la yidhahdaa dowladda meelo kala duwan ay gaartay in la isticmaalo war waxaad arkaysaa boqolaal kun oo qof oo in dhaqaale lagu sii aamooday inay facebook ay social media isticmaalaan si ay dad u baradhagaamaan ay dad u taageeraan waxayba taagan tahay maanta saan u maleeya aniga dowladdan xamar oo dad gaara isku koobay haddaad maxaa la yidhaahdaa aadan ammaanaynin afkaa ka qabso faraha ka qabso inay tahay ayaan aaminsanahay aniga waayo ujeedo badan ayaa jirto soomaalida waxaan u sheegaa haddii nidaamkii laysku ogaa oo labada degsaday oo walaaltinimada soomaalinimada dib u heshiisiinta aheed ee lagu heshiiyey ninkii hareer maraayo culimadii ay ku taageerayso ay leedahay waxaan hala marsiiyo aqoonyahanada ay leeyihiin waxaan hala marsiiyo haween iyo dad oo idaacadaha loo soo dhiibtay oo dhaqaale in lagu bixiyo aan tuhinsanahay aniga saas la leeyahay marka waxaa ka dambaysa waa iska dareemi karnaa waxaa loogu talagalay aniga aan isleeyahay aanba qaldanaada haddii ay dhici weyso in ra-iisul wasaaraha looga gol leeyahay in asaga lagu shirqoodo oo ay tahay in uu asaga dhaco waxaa yaab leh dadkii ra-iisul wasaaraha marka lasoo magacaabayey madaxweynaha u hanjabayey dhahaya maxaad usoo magacaawday annagaa ka mudneen waayo laba beel ayaa aada loo tuhunsanaa inay isku hayaan ay ku hardamayaan in ra-iisul wasaaraha ayaga loosoo magacaabo way ka naxeen wareerkan kaloo walaalkooda marka loo soo magacaabay sidaa daraaddeed waxay culeys weyn saareen madaxweynihii way u hanjabeen ra-iisul wasaarihiina xal marka la keenay waxaa la dhahay waxaan annagaa isku haysanay adaa imaatay hadda cagaha ayaa dhulka loogu dhuftay sidaa daraaddeed isagana nin dhalinyaro iska ahaa qurbaha ka imaaday marka inay maxay wuxuu samaynayo uusan ogeynaa laga yaabaa siyaasadda waddanka ka socoto nidaamka waddanka ka socdo sida soomaalida ay ku heshiisay inaysan wax badan ka fahamsanayn ayaan tuhinsanahay waxaana arrintaas keentay madax ayaa dhulka loogu dhuftay dad la taliyaal ah oo sharciyaqaano ah oo nidaamka waddanka iyo xeerka waddanka markaasi aada u yaqaanin lama uusan gashan waxaa meeshaas uga cad guddoomiyii baarlamaanka maanta asagoo xildhibaanadii oo ka turjumaya afhayeenkooda ah usoo gudbiyey waxaa meesha ka cad inaan lala tashanin madaxweynihii wuu baxay safar dibadda u aaday ra-iisul wasaarihii oo khibrad badan aan lahayn aadilla soomaaliya loogu tagay maxaa la yidhahdaa inuu arrinkii mashaakilkii asaga ayna kuu xaliyo marka arrintaasna culays siyaasadeed oo soomaaliya in loogu talagalay filaa maanta xildhibaanada soomaaliyeed weli ay ugu yar yihiin dadka lagu tuunsan yahay oo social mediaha laga caynaayo oo idaacadaha farta lagu fiiqaayo ayagaa wasiir maaliyad raba iyo ayagaa waxaas lagu jumaayo kuma badno dadka xildhibaanada waxaa u badan dad badan oo soomaaliyeed oo qabaa'ilo kala duwan leh waxaan ugu dambeeyey beelaha waqooyiga ka soo jeedo oo maanta aan arkayo ayagoo xamar si buuxda uga hadlayo ay leeyihiin dowladdan xaq ma ahan xalaal ma ahan ina adeer ina aftiyaal ugu keenay ummadii soomaaliyeed si saamiya uma wada qaybsanin dad gaara baa loo badi ayagoo markaasi saas u dhahay ayaan arkayay marka farmaajo dhaarti uu dhaartay xaranka uu kasoo duceeyey wixii dhan waxay naqatay tusaale cad u naqatay fikradihii iyo waxyaabihii horay looga sheegayay oo ummadda soomaaliyeed qaarkood ay ku eedeynayeen ujeedo badan ha ahaadaan qaarkood haddii la rabo qaarkoodna ay si qalin rasmi ugu dhigayeen inay maanta tallaabada ay soo baxayso waxaa intaas sii dheer marka rag maamul goboleedyada ka tirsan oo dadka beedabo maanta maamulka ka haayo ay ka kor yihiin ummadda ay matalayaan ha arkaan ayagoo la jibiyey qodobbo dastuuri ah ayagoo awood qoyska la jibiyey maanta uu leeyahay macnaha isagoo dad wadi ka raadinayo ama isbahaysi dhan kala kala ah ama masaalix siyaasadeed iyo dhaqaale cid jirto in ummadiisa maanta marxaladda ay ku sugan tahay oo awood qaybsiga wadanka uu burburay aqalka sare oo wadanka kusoo qiiray dhibaatada umada soomaaliyeed iyadoon laga fikirin lagu qasbay maanta la keenay aqal sare awood qaybsiga uu baalaansigii uu isfurfuray aan dadkan oo koofureed ay xaq ulahaayeen inay awood qaybsiga ay si saami ah oo xaqa cadaalad ah walaalahood kale ay ula qaybsadaan maanta ninka dhahaayo golahan wasiirada hala ansixiyo dhahaayo dadkan baa maamul u ahay ha ogaadaan ummadda koonfurta ayaan la hadlaya aniga oo guud ahaan ah ha arkaan dadka siyaasiyiinta ah oo dhaqaale doonka ah oo masaalixda siyaasadeed ee dhaqaalaha ku salaysan mar walba ka fikira ummaddan ha ogaata ayaan jeelaa ummadda soomaaliyeed gaar ahaan culamaduna waxaan dhihi lahaa war xaqa sheega qaraarba ha ahaada ha cabsanina ha naqanina culamo ulfuluus ha naqanina dad oo lacag ku shaqeeya ha naqanina culamo soomaaliyeed naqda culamo maraaxiilta markaas ugu jiro naqda ha ka fikirina waxaan meediyaha laga sheegayo barbagaandada ah ka fikira soomaaliya maxaa dan u ah war soomaaliya dhibaatadii ay isku dishay waxaa kamid ah cadaalad darre cadaalad darre ha la taageero hal xaq maahina hal waayadana naga daayo waxaan xaq ahayn hal ma noqdaan ilaahay haddii laga baqaayo waa tahay cabdiraxmaan sheekh maxamed shaamow dabcan haatan way caddahay in dhibaatada taagani ay tahay shuruuc soomaali wada dhigatay oo ay horay ugu heshiisay oo la baalmaray micnaheedana waxaa lagu jeedaa haddaan si kale u dhigo wax walba ee baatil ku bilowda ama lagu dhiso baatil ay ku dambayn doonaan taasi shaki ma laha soomaalida iyo heshiiskeeda ka weyn laakiin gebagabada iyo arrimaha hadda taagan dhibaatadii waa la bandhigay waa la arkayaa ummadda intii ku khaldantay dhibaatadana hadda waxay u muuqdaan kuwa khaladkoodii ka soo noqonayo oo laisla wada arkay in arrimahan berito qof walba ay saamayn doonto marka adiga ka shaam ahaan aragtida waadaxa ah ee hadda aad soo bandhigtay maxaad ku soo gebagaban lahayd kolka laga hadlaayo in waxaan xal degdega laga gaaro maadaama ra-iisul wasaaraha laftirkiisa ay haatan u dhiman tahay wax ka yar toddobaad
yow maadaama arrimahan ay saas u cakiran yihiin ummadda soomaaliyeedna ee marxaladan oo siyaasada ah la geliyey ra-iisul wasaarihii la shirqoolay ra-iisul wasaaraha waxaan usoo jeedin lahaa inuu dhegaysto talada dadkii asaga soo doortay uu shalay lahaa amarkiina ayaan ku shaqaynayaa dastuurka ayaan ku shaqaynayaa waan idinla tashanayaa dadku isaga dhahayay maanta dad baa jira isla xildhibaano ah oo kasoo yeertay maxaa la yidhahdaa warkaas ha maqlin baarlamaanka hala keeno waxay ula jeedaan inuu ra-iisul wasaaraha dhaca ayay rabaan marka ra-iisul wasaaraha waxaan kula talin lahaa in uu raaco nidaamkii iyo dastuurkii soomaaliya ay ku heshiisay qodobadii soomaaliya ee gentleman agreement ahaan ay iskugu heshiiyeen ay wax ku wada qaybsadeen inuu raaco haddii shalay laga hoos bixiyey caawa waayo aragu u yahay wax walba waa bilow qof la dhashin ma lahan wuu fahmi karaa meesha laga haysto ra-iisul wasaaraha waxaan way dhowdahay toddoba cisho maahina hadday hal cisho ugu dhiman tahay saacada ka hor ayuu xali karaa waa inuu xaliyaa ra-iisul wasaaraha si dastuurka iyo dib u heshiisiyiinta iyo nabadeynta ummadda soomaaliyeed iyo dowladnimada usii socoto haddii maanta uu arrintaasi ra-iisul wasaaraha ka dhaga adeego wixii berri ka imaado hadde madaxweynaha ayaa qaadaya waayo asagaa yiri aniga ayaa laygala xisaabtamaya maxaa la yidhahda wuxuu ra-iisul wasaaraha keeno marka kheyre keligiis lalama xisaabtamayo ee waxaa lala xisaabtamaya dadka asaga keenay oo madaxweynaha ugu horeeyo baarlamaankan waxaa ugu baaqayaa in ummadda jahwareerka lagu shubaayo banaanbaxyada been abuurka ee xamar lagu abaabulayo inay ummadda u sheegaan ay soo hor istaagaan waxaa runtii ammaan gaara usoo jeedinaya daahir amiin jesow oo si faahfaahsan uu u faahfaahiyey barnaamijka ee markaas xildhibaanada kala toosinta ah ee ra-iisul wasaaraha ay ku tala siinayaan uu si fiican ummadda soomaaliyeed ugu faahfaahiyay habeen hore isagoo idaacadaha muqdisho qaarkood ka hadlayo marka waa xildhibaankaas ha lagu daysado nidaamka hala raaco haddii nidaam aan raaci weyne waxay noqonaysaa dadka duulka kuwada noolse uula dhaqmaan oo kale se isula dhaqmaan oo kale inaan isula dhaqano marka taasi waa laga fiican yahay soomaali dowladnimaan rabnaa in ciidamadan shisheeyana joogo inaan iska bixino oo maxaa la yidhahdaa ummadeena iyo dadnimadeena iyo karaamadeena iyo dowladnimadeena soo noqota ayaan rabnaa yaanan dib lanoo celinin odayaasha hadlaayo ciidamada hadlayso aqoon-yahanada hadlayso haweenka hadlaayo war u hadla markaad hadlaysaan qabiilka iyo waxa iska daayo ha nagu naqanina dadka sigaarka cadaayo haddana hala joojidaayo ha nagu naqanine nagu naqda dadaan sigaar cadaynin oo haddana sigaarka joojinaayo nagu naqda ayaan fiilaa aniga aad iyo aad iyo aad iyo aad umahadsan tahay kaasi waxau ahaa cabdiraxmaan sheekh maxamed oo ku magac dheer sham oo nogala qayb qaatay barnaamijkeenan maanta toddobaadkii tegey iyo soomaaliya waa mahadsantahay
It's too late today. It's too late today.